bamba jakola oo ah adeeg kuna lacageed ah oo qaab elektrooniga loo siiyo qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ayaa qayb ka ah gargaarka ay bixiyaan hay-adaha samafalka kaas oo qaxootiga u suurta geliyey in ay iibsan karaan cuntada dooqooda ah sida hilibka caanaha iyo khudaarta waxayna muhiim u tahay nafaqada haweenka iyo caruurta qaxootiga ah haddaba iyadoo adeegaasi la siiyo qaxootiga ayaa kumanaan qaxootiha oo ku cusub xeryaha waxay dalbanayaan in xilligan loogu deeqo adeegan kuna lacageedka ah ee loo yaqaano bamajakola qaxootigan oo badankood ka soo barakacay abaaraha ayaa hay-adda w f b ka codsaday in la siiyo fursadaha ay lacagahaasi ku heli karaan magaceyda faadam cumraa la dhahaa ana waxaan kasoo barakace kismaayo meela dhahaan kasoo barakace marka dadka dhibaysan oo dhibka qabaan nahe oo boonahaasta boonadii aan nagu fulneen maalintay shaqaan u baxeen waxaan soo helnaa ilmaa u karsanayna cambuulo qamadida ilmaha caloolaa naaga dhacday qoyskey waxaa waa sideedlo ilaa saddexle i kor fuulo intaasaan isku neh iguma filno qamadiyaan nana sii qamadii io dhambaraka ayaan isku darsanaynaa ilmaha aan u karsanaa oo maamaa shukulaa nana sii asaasaan rabnaa ilaahay noo yeelo maamaa shukulaa waxay leedahay dukaamanka lacag laaga adeegto dadkii qabaan saasay leeyihin unama qabnaa waxaan ka sheegnaba male had hay-adaha waxaan ka codsanayna intii maama shukula noona samayso oo ugu dhaqso badan qaxootiga hore noonagu daro xisaabta xaawe cabdi barrow waxay ka soo barakacday tuulooyin ku yaala gobolka jubbada dhexe waxay sheegtay inay u qaamaysan tahay lacaga ay ku soo raacday gaadiidkii ay ku timid xeryaha waxayna rajo badan ka qabtaa in haddii la siiyo lacagahan gunnada ah ay ku deenbixi lahayd waxaan ka imaaday degmada bu'aa lacagteedo oo deen aan ku soo kor baawurkeyda oo deentiina la iga rabaa ilaa la-aankan hal sanaan jooga raggeydii igama qanyaa ilaa la-aankanna shukulaana mahaysana kaar maahana wax kale anigu aan ku noolna male beledkiina shaq malay meelaan aasan male ilmihiina hilib waxaan uu gadiyana malay dhib iyo dhiwaatayaan ku joognaa oo meeshan oo raashinkii naftirkiis gadaal nool riday ilmihiia naga gaajasina oo guryaasha noo fadhiyaan oo shukulaan aan haasana haddaan ana maama shukula aan hel lahayna hataa meesha anay aan dhigtaba bees aan kasoo qaadi lahay deentii la iigu lahay baan ka dhiib lahay hilibkii aan soo gadin lahay shukulaadiina maqa wax aan haasta mali berii raashinkiina waxaa nownaqaday qamiday ilmihii haddaa la siina shuwan iyo matag iyo wax naaraday ka qaadahayaan dhib iyo dhibaataan ku joognaa qaxootiga keenya waxaan u baahanaha inaa shukula aan helno qaxootiga markiin soo aadeen waxaan dhaheen nolosho fiican oo caafimaada ilmaha oo si aad nabad heleenaan dhaheen nadiifnimale aan ula kulmi ayawaa kaar aan helay markiin ammaadi laakiin shukuladii ay iga soo daahde hay-adaha oo shukulaada dhiibahayan waxaan ka codsanaynaa inaa shukula degdegnima aynuu siiyaan iyoan rabnaa qoyskan u badan qaxootiga cusub oo bishiiba hal mar keliya raashinka loo qeybiyo ayaa sheegaya inaysan ku filnayn garaamaadka ay ka qaataan hay-adaha samafalka taas oo xilligan ku qasabtay inay fariintan u diraan w f b waa kan cusmaan murjaan axmed oo v o e da arrintaasi la wadaagay waa aabbo soomaaliyeed dhibaataysan waan soo barakacnay waxaan ka soo barakacnay kismaayo waxaan joognaa qaxootigan dhagahley okay toonkii darad lasoo dhaafa ayaan boon helnay boonadii ha ku ahaatee waxaana laga siiyaa qamadi qamadigiina cunto nagu filna ma aha sidii ama waxaan nahay qoos sidii lix caruur ama ay joogto raashinkii garaamkiinala siiya naguma filno bambajakuula ma haysano kow adeeg kale ma haysano in lacag ma haysanaan wax ku gadano adeeg kale khudaar iyo hilib wax ma haysano marka waxaan jeclaan lahayn qaxootiga hore waxay leeyihin wax bamba jakuula la dhaho markay uu soo dhacdo lacagta uu soo dhacdo ay ku adeegtaan dukaamaha annaga ma lihin waxaan jeclaan lahayn annagana in la daryeelo sidii adeeg aan ku helno lacag aan ku adeegano goosaartii iyo adeega kale khudaartii iyo bariiskii baastadii aan ku helno ugu dambayntiina adeegan guna lacageedka ah ee la siiyo qaxootiga ayaa loo adeegsadaa qaab dhijitaal ah iyadoona qaxootiga loo marsiiyo taleefanada gacanta kaas oo dooq kale u ah in qaxootiga ay ku iibsan karaan cuntada ay doonaan waxayna hay-adda cuntada adduunka w f b barnaamijkan ka taabagelisay xeryaha dhaabi iyo kaakuma bishii luulyo ee laba kun shan iyo toban iyadoo ay ka faa'iidaysteen kumanaan qaxooti ah oo ku nool xeryahaasi cabdisalaan salas v o a dhadhaab kenya